halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaasheenna sharafta lahu qeybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaa barnaamijkii nolosha qoyska waxaana inoo soo jeedin doonaa muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imanaya kitaabka nolosha oo isagana inoo soo jeedinayo deeqow anigoo ismahaan waxaan idin leeyahay dhegeysi wacan sidii caadadaynoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doonay si ugu dambeeyey ee casriga ah iyo qaar kaloo qaraami ah oo markaasi kugu reebaya xusuus dhegeystaheena sharafta lahow waxaynu idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaasi haddii aad wax fikrad ah ka qabtaan barnaamijyadan aad inoogu soo qortaan cinwaankeenu dib ayaynu kaaga sheegi doonaa bal intaynu u gudagelin barnaamijkan xiisaha leh kusoo dhawaada heestan barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiise badan oo ala ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filayaa inaad ka faa-iideysan doontaan waxaanoo soo jeedinayaa muuse balse inta ka horeysa aanu dhegeysano heestan soo socota
dhegaystayaal markaannu ka hadlayno ismaqalka ismaqalku waa shay aada muhiim u ah waana shay aad iyo aad qaali u ah haddii laba qofi aysan ismaqli karin ma noqon karaan kuwo mar walba xiriir wada yeelan karaa amaba isfahmi karaa ismaqalku waa shay qaali oo ah qoyska waayo wuxuu dhisaa muxuu ahay isfahamka iyo wada shaqaynta qoyska qoysku maaha kuwo wada shaqayn karaa haddii uusan lahayn ismaqal iyo hadal isweydaarsi isu dheeli tiran waayo waxaa dhacda marmar qaar in caruurtu midba midka kale uu muxuu ahayn la hadlo islamarkaasna midba mid kale uu hadal ka horgeeyo islamarkaasna ay meeshu ay noqoto buuq iyo sawaxan guriga dhexdiisa xataa marmar waxaa dhacday in caruurtu midba mid kale uu ka dacwoonayo uu cararayo hooyada ama aabbaha uu leeyahay aabbe kan baa waxsaa igu samaynaya ama hooya kan baa wax igu samaynaya taasi waxay ka timaadaa khilaaf joogto ah oo ka yimaada xagga ismaqal la-aanta caruurtu inay markaasi lafs ahaantoodu aysan awoodi karin inay isweydaarsadaan hadalka waalidku hadba waa inay baraan caruurta shayga la yidhaahdo dhegeysiga dhegeysigu waa shay muhiim u ah xataa caruurta ku caawiyi karaa inay saaxiibo kasbadaan aadan kuwa dariskooda ama ha noqdaan kuwa iskuulka muxuu ahayn wax kala dhigtaa mar allala markay ilmuhu bartaan ismaqalka waxay markaasi ay awoodaan in xataa ay dhegaystaan mar walba waalidkooda waxay leeyihiin marmar waxaa la arkaa qoysaska qaarkooda in marka waalidka uu la hadlayo cunuga in cunugu iska cararo isagoon markaasi dhegaysan waalidkii ama hooyadii waxay leedahay waayo maba garanayo waxaa la yidhaahda dhegaysigaba laakiin mar allaale marka la yidhaahdo kaalay hooyo ama kaalay aabbo muxuu ahayn maqal hadalkayga waxaan kuu sheegayo waa wax shay aada qaali u ah oo muhiim u ah sidaasoo kale ayaa ilmaha markaasi loo soo jiidan karaa muxuu ahayn dareenkooda isla markaasna waxay baranayaan inay markaasi dhegaysigu yahay shay wanaagsan oo ay maaragtay wax ku fahmi karaan haddaba dhegaysiga waalidku marka allaale marka ay doonayaan inay baraan caruurtooda waa in ay ula hadlaan sidii kuwo caqli leh ama maaragtay wax fahmi kara aysan ahayn mid jujuub ah ama ay la socoto muxuu ahayn diliin dilku wuxuu keenaa dhibaato caruurtana wuxuu ku beeraa dabeecad maaragtay xumo haddii la doonayo inay caruurtu dabeecadoodu noqoto mid wanaagsan waa in sidii qof weyn oo kale loo hor fadhiistaa islamarkaasna loo sheekeeya islamarkaasna wax walba loo sheegayo si hadal ah loogu sheega iyadoo laga dhaadhicinayo qaladka ilmuhu qabaan nooc kastaba ha ahaadee qaladkaas ama ha noqoto iyagoo maarata la dagaalaya caruurtooda ama iyagoo dariska dhibaya ama iyagoon muxuu ahayn waxbarashadii maaragtay muxuu ahayn dayacaya wax kastaba ha noqotee waalidku lafsad ahaantoodu waa inay tusaale u yihiin ismaqalka waayo marka labada waalid ay mar walba wada hadlayaan ayaguba ha aadan kuwo degan oo mar walba dhibaatadooda ku xaalin karaa hab isdhegaysi ah oo ismaqal ah laakiin marka waalidku lafsad ahaantoodu ay yihiin kuwo isku buuqaya ama mar walba adin isu qaadaya waxay keeni kartaa taas in caruurtu mar walba indhahoodu ay ku arkaan waxyaabahaas oo kale islamarkaasna ay lafs ahaantoodu aysan kari karin inay bartaan waxaa la yidhaahdo ismaqalka haddaba ismaqalku waa shay farxad u ah oona muhiim u ah in waalidku ay ilmahooda baraan
waxaan filayaa inaad waxyaalo fara badan ka korsateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijkaasi nolosha qoyska ama aad doonaysid in waxyaalo lagu kordhiyo ama laga bedelo tafadal inoo soo qor cinwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaankayagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhawaada heestan
قلق
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaas haddana kusoo dhawaada cashirkii xiisaha lahaa nooga imanayay buugga nolosha waxaa noo soo jeedinayaa deeqo balse marka hore aynu dhegeysano heesan soo socota
magaciis barakale magaciis barakale magaciis barakale rabbiga magaciis barakale magaciis barakale magaciis barakale rabbiga magaciis barakale magaciis barakale magaciis barakale rabbiga magaciis barakale magaciis barakale magaciis barakale rabbiga
dhegeystayaal kusoo dhawaada casharkeenni maanta taas oon sii wadayno cutubkii kow iyo tobanaad waxyaala ka mid ah kadibna aan gelayno casharka maanta kaasoo ah riyooyin iyo itaaldarro u imaaday bawlos dhegeystayaal bal ayadaha ugu dambeysa aadin akhriyo oo ku saabsanaa cutubka kow iyo tobanaad ee casharkeennii ugu dambeeyey ayadda labaatan iyo sagaal waxaa ku qorneyd kuma itaal daran kuma itaal daran oo aana anaan ital darnayn kumaa lah xumeeyey oo aanan ka guban hadday tahay inaad faano inaan faano waxaan ku faanayaa waxyaalaha ku saabsan itaaldarradayda ilaaha ah aabbaha rabbiga ciise masiix kan barakaday barakada leh weligiis wuxuu yaqaan inaanan been sheegaynin aayadda soddon iyo labo xagga dimishaq taliyihii ka hooseeyey boqorkii aretas ahaa ayaa gaar ka qabtay magaalada reer dimishaq si uu ii qabto markaas anigoo dembiil ku jira ayaad daaqad xagga derbiga hoos layga dejiyey oo aanan gacmihiisa ka baxsaday dhegaystayaal tan waxaa waaye waxyaalo badan oo dhibaato ilaah soo mariyey ninkan la yidhaahdo bawlos inkastoo ilaah adeegsaday ilaah wuxuu ku daayey in dhibaato kasta uu soo maro oo maaragtay niidjab iyo waxaas si uu ugu reeyo oo markuu ka reeyo dadka kale ay u arkaan tusaale misena u noqdo kuwa kale masaal masaalnimadu waxaa laga arkaa waxyaalaha layaab kale oo qofka ku dhacda dhibaatada iyo siduu ugu soo gudboonanayo kuwa kalena waxay leeyihiin sida hebel uu saas u noqday annagana waan ku dayan karnaa sidaa daraaddeed bawlos wuxuu leeyahay wax weyn oo lagu daydo waayo noloshiisu waxay ahayd nolol aada u adag waayo waxaan arkaynaa markuu dimashaq joogay dhibaatada dhacday markii boqorkii aritas uu isaga raadinayo inuu dilo daraaddeed injiilku uu baafinayo laakiin wuxuu leeyahay dembiil ayaa lagu riday oo derbi daaqad derbiga xaggiisa ah ayaa hoos looga dejiyey oo gacmihiisu saasuu ugu baxsaday laakiin maanta haddii aan fiirino waxyaalo yaryar ayaa jira oo maaragta annaga xagga ilaah naga istaajinayso ma aha waxyaalahan inay naga hor yimaadaan oo naga istaajiyaan wanaagga aan samayn lahayn oo ilaah nooga baahan yahay waa inaan faanno inkastoo aanay waxtar lahayn laakiin waxaan gaaray waxaan gaari doonaa riyooyin iyo wax rabbigu muujiyo dhegaystayaal tani waxaa waaye cutubka laba iyo tobnaad aayadda kow ilaa aayadda toban taas oo ah casharkeeni maanta oo ah riyooyin iyo itaaldarro oo aayadda koowaad sidaan u akhriya ay leedahay waa inaan faano inkastoo aanay waxtar lahayn meeshan bawlos wuxuu tusayaa faanka waa in la faana laakiin wuxuu tusayaa in faanku lagu faanaya ay waxtar lahayn waayo waxay ku soo kordhinaysaa ma jirto laakiin uu yidhi waxaan gaari doonaa riyooyin iyo waxa rabbiga muujiyo waxa rabbiga uu muujiyo maxay yihiin iyo riyooyinka uu gaari doono bal cutubkan ayaan sii wadayna akhrinaynaa si aan u aragno waxyaalahaani aayadda labaad waxaa qoran waxaan garanayaa in waxaan garanayaa nin masiix ku jira oo afar iyo toban sannadood ka hor kor loo qaaday ilaa samadda saddexaad inuu jirka ku jiray iyo inaannu jirka ku jirin garan mayno ilaah baase garanaya dhegaystayaal haddii ay jiraan waxaan dhibaatooyinkaas dhacday waxaa jirta in uu maaragta ilaah meel kasta wax kastoo dhaco uu ku dan leeyahay uu ku jiro aayad saddexaad oo waxaan garanayaa ninkaas laakiin inuu jirka ku jiray iyo inaannu jirka ku jirin garan maayo ilaah baase garanaya wax kasta oy dadka sameeyaan maraha qaar ma wanaagsano inaannu xukunno oo nidhaahno kani wuxuu ku hadlaayo wax wanaagay kuma jiraan waxaan wuxuu ku hadlaayo waxyaala xag ilaah ka imaaday ma ahan waayo bawlos naftigiisa hadduu leeyahay qofku inuu jirka ku jiro inuu ruuxu ku jiro kama warqabo annagana dee maxaanu nahay ayadda afraad isaga ka hor baa loogu qaaday kor baa loogu qaaday firdooska oo wuxuu maqlay ereyo aan lagu hadlin oo aan nin loo idmin inuu ku hadlo wuxuu tusayaa in nin oo markii korka marka kor loo qaaday uu ku hadlay ereyo maarata aan laga filaynin dadka caadiga inay ku hadlaan saa daraaddeed laga yaaba inuu ruuxu ku jiray misene uu jirkiisa iskaga jiray wax kaas uu samaynayay aayadda shanaad kaasoo kale xaggiisa waan ku faani doonaa laakiin xaggayga kuma faani doono itaaldarradayda mooyaane dhegaystayaal riyooyinka iyo itaaldarradinka ayaan sii wadi doonaa ilaa wakhtiga dambe markii aan kadibna aan arki doono bawlos faankiisii hadduu yidhi faanku macno male mise waxtar male laakiin uu iskiga faanayaa bal wakhtiga dambe ayaan kasii wadaynaa aayadda lixaad waa sida iyo nabadgelyo
dhegeystayaasheena sharafta lahu maanta waxaa intaan ooga eg barnaamijyadeeniina howda idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad nagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaalaha oo ku saabsan barnaamijyada aan halkan kasoo deyno fadlan inoo soo qora cinwaankeenuna waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaankayagu waxa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya barnaamijkani waxaas kusoo dubarday dalmar waxaan idiin soo jeedinaya ismahaan xagga farsamadana waxay ahayd misas iyo mongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmaynana waxaynu idin leenahay rabbiga haydma jiro